dhammaan waalidiinta sharafta leh macallimiinta ardayda marka koowaad aad baan u faraxsanahay maadaama aan maanta oo maalintii aan u dabaaldegaynay ardaydii labada kun labaatan iyo saddexda naga bogtay oo in muddo laba isbuuc laga heystay natiijadooda si sharci darro ah markii dambena ilaahi subxaana wa tacaala uu suurtageliyey baaritaan badan ka bacdi inay maaragtay wasaaradda imtixaanka u xil saarneed ay ku weyso eedamihii loo jeediyey eedamo badan oo maaragtay barabagaandho badan baa iskuulka laga qoray oo laga gudbiyey bal alxamdulilah waan ka guulaysanay anagoo maaragtay meel dhow iyo meel dheer buu tagnay wasaaradda waxbarashadan aad ayay u mahadsan tahay inay baaritaankii si saxa u qaadda si cadaalad ay u qaaddo ardaydina marka u dambeysay loo soo sidaayo natiijadooda ardaydii bogtay waxaan leeyahay hore u socda markii la suubiyey isku celcelis ahaan arday laba boqol soddon iyo saddex arday ayaa maaragtay u gudbayaan jaamacadaha dalka iyo dibaddaba u gudbi karaan waxaan leeyahay ardaydaasi waxbarashadii aad barateen hore u sii ambaqaada maanta waxaan ii riyomoodey riyadiina aa in badan sugayseen laba iyo toban sana kabacdi markaad galaas ku jirteen waxaad sugayseen waxaad ku farxdiin inkastoo maaragtay resultigii laba badan ay jireen darteed qof walba oo wax noo taray qof walba oo na garab istaagay xilligii ay natiijada naga maqneed waxaan leenahay aad ay ugu mahadsan yahay waalidiintii ku sabray carruurtooda oo in badan isoo wacayeen in badan carruurtooda sugaayeen aad ay ugu mahadsan yihiin inay maaragtay maanta la dabaaldegeen carruurtoodii oo heleen natiijooyin aad u sarreey waxaan leeyahay waalidiinta kale ee maaragtay xerooyinka ku jiraan oo maaragtay loo gudbiyey warar aan waxba ka jirin waxaan u sheegaynaa iskuulka yusra ah iskuulku inuu furin yahay uunu furin yahay bulshadii shalay u furnaay eedeymaha loo jeediyey iskuulka inay yihiin kuwa waxba ka jirin kuwa ay iska dheheen dad ay iska qoqoreen inay yihiin in natiijadii maanta loo sii daayey habeenkii jimcada oon intaana aan sugaynay inay waalidiinta isku imaadaan ayna qancaan waxaan xaqiijinayaa ardaydii iskuulka ka bogtay oo ka subisay imtixaanka saddex boqol iyo toban iyo saddexda laga duwangeliyey laba boqol sagaashan iyo lix ayaa u fadhiisatay imtixaanka maantana qof walba sida waalmastaha ugnoo sheegay ama maamulaha iskuulka u sheegay kulligood resultigooda way heleen ama natiijadoodii ayagoo aadna ugu farxeen